saxiibadaadu waa dhar kula socdo ku sahanahadiyo dhar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalkaraad i haysnaa iyo idinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaad walba mar aad ka dhegeysataan raadiyo haysnaa joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka halkaa idinkala socodsiinayo islamarkaana soo saaray anigoo timacadde
saxiibadaadu waa dhar kula socdo sugsanahaadiyo dhar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan eebaha duraali ka noqdo waxaan kaga hadlaynaa saameynta guurka uu ku yeesho waxbarashada waxaana barnaamijka marti noogu ah qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada jowbaar ee caasimadda hirshabelle
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag dhegeystayaal fariinta intaas aynu kaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa abubakar mascuud oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiyada ku yaala magaalada jowbaar ee caasimadda hirshabelle ustaad marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaa iyo magaalada jowbaar marka xigta maxay tahay saameynta guurka uu ku yeesho dhanka waxbarashada aadan u mahadsan tahay waan ku dhawaya idaacadda isnaay runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan oo qof walbo markaasi maskaxdiisana ka guuxaysa guurka saameyn aad weyn ayuu ku leeyahay marka lagu guda jiro waxbarashada gaar ahaan gabdhaha maxaa yeelay waxbarashadu waa nolosha iftiinka nolosha waxbarashadu waa horumarka qofka aadanaha ah marka haddii gabadha ayadoo ku jirto waxbarasho ay guur ay u dadegto runahaanta waxaa imaan karto saameyn aad u balaaran waxay yarey kartaa yoolkii ama hamigii waxbarashada ay ka lahayd waxaa kaloo imaan karo in maxaan ku irahda waxbarashadii gabadhii waxbarashada ay ka harto tusaalaha ugu fudud markaan soo qaato haddii gabadha ay tahay dugsiga dhexe guur ay guursato gabadhaasi waa way ku adkaan doontaa si ay marxaladda marxaladda waxbarashadii ay aga gudubto maxaa yeele gabadhi markay guursato waxay noqonaysaa marwo hooyay noqonaysaa oolaaday dhaleysaa marka caqabad fara badan ayaa ku imaan karto in ay waxbarashadeedii ay sii wadato marka marka laga fiiriyo guurka gabadhu marka waxbarasho ay ku jirto waxaa ka imaan karto caqabadooyin aad iyo aad u fara badan caqabadahaasi waxaa ka mid ah in waxbarashadii ay iskaga harto gabi ahaan waxaa kaloo ka mid ah in mustaqbalkii yoolkii ama mustaqbalkii dheeraa ay waxbarashadii kusoo jirtay inuu halkaas uu ku baaba'o marka saa daraaddeed waa waa caqabad aad u weyn in gabadha marka waxbarasho ay ku jirto uu guurku usoo degdego marka inta badan waxay ku fiican tahay gabadhu waxbarashadu inay dhammaysato maadaama aan guurka lagu reenin oo qofka guurka u joogaa laakiin isma qaadayso qofkan gabadhan ayad waxbarasho ku jirto ina nin ay guursato labadaas waa plan a iyo plan b waaye marka waxaa mar walba u fiican in waxbarashada ay ka dhigato plan a guurkan oo u noqdo plan b aad ayuu mahadsan yahay ustaad abubakar markaana ah aqoon-yahan salemaal daa-uud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle marka hore kusoo dhawow raadiyaha isna ay marka xigtaa saameyn intee la eg ayuu guurka ku yeeshaa waxbarashada waan dhowahay alxamdu lilah uma alxamdu lilah saameynta oo guurka ku leeyahay waxbarashada labada dhinac ba uu saameynayaa sida hablaha iyo maaragta raggaba uu saameynayaa wuxuuna aad u saameynayaa oo aad ugu badan yahay dhinka dhanka hablaha ama dhanka gabdhaha uu badan yahay raggana ayaguna halkaa kama marna tusaale ahaan gabadha haddii ay guursato ayadoo markaa aanan waxbarashadii aan dhamaysanin ama aan qaangaarin ama waktigii loogu talagalay ayadoo aan gaarin haddii ay guursato waxaa halkaas ka dhalanaya caqabada aad u waaweyn waxaana kamid taha furiin joogta ah iyo dagaal joogta ah inuu halkaa yimaado laba oo martaa wax baratay gabadha wax fahansan oo wax taqaana iyo ninkii wax yaqaano asiguna wax fahansan labadaa ayaa isxamli kara oo markaa isguursan kara oo dhowri kara sharafta waalidiintooda iyo sharaftooda iyo sharafta owlaaddoodaba intaba way ilaali karaan laakiin haddii gabadhii aysan wax baranin oo ninkiina uusan wax baranin halkaa waxaa ku imaanaysa caqabad aad u ballaaran oo markaa aan laga soo kabsan karin maxaa yeelay gabadha marka ay yar tahay waxay unugushaa mar walba waxa ay nafsadeeda ama oo ayada ay haminayso markaas ay ku taamaysa in ay gaarto oo ah inay ninkan keliya ay hesho ay guursato waxa ka dambeeya oo mustaqbalka ka dhalan kara ilmahaas waxay u gudbi karaan ilmaha inay u baahan yihiin ayaguna waxbarasho ay sii rabaan koriimadooda ay usii baahan yihiin tarbiyadooda ay usii baahan yihiin intaba gabadhii ayada kuma fikeraysa kasta hore ay ku fikeraysaa taasina waxay keenaysaa caqabad aad u ballaaran inuu halkii oo ka dhaco furiin oo daa-in ah iyo furiin joogta ah iyo dagaal oo markaa oo mar walba oo soo laalaabta sidoo kale saameynta uu ku leeyahay dhanka ragga ninkii asigoo aanan caqli lahayn oo aanan wax baranin oo wuxuu fuulayaa nolol kale ayuu gaarayaa ama wuxuu la kulmayaa markaa jebi kale ayuu la kulmayaa wax kaloo arkayaa indha kalaa u furmayo waxaase dhanna ninka muusan xamli karo hadduusan aqoon u lahayn ama uu wax uusan baranin ma xamli karo guurka wuxuuna ku xamli karin gabadha ayadoo ah asigaa mas-uulka ah asigaa markaa dhankii waxaa laga rabaa inuu u noqdo hooyadeed aabaheed iyo walaalkeed inuu buuxiyo labadaas boos u buuxiyo ayaa laga rabaa ninkii hadduusan wax baranin ma buuxin karo booskii aabo oo gabadhii u hayay iyo walaalkeedba u hayay ninkaa ma buuxin karo hadduusan markaa wax baranin oosan garanaynin sida gabadha markaa loo garab istaago mararka qaar marka markaa ay ku jirto isbuuc toddobaadka ee gabadhi caada u joogtoo kale inay aada dulqaad u baahan tahay markii uurka ay yeelatoo kale oo markaa gabadhii cantuufta ay tufayso ama heestame ay tahay gabadhii aadan in markaa sabar loo sameeyo maxaa yeele mararka qaar waxay ku fikiraysaa dagaal marar qaarna waxay ku fikiraysaa sida ninkaas ay ku hanan lahayd oo asiga ayay ku walacaysaa asiga ay jeclaanaysaa marar qaarna waxay ku fikiraysaaba inay asiga markay aragtaba dagaal ay siiso wax walba kaga hortagta sida asiga markaa ay negative oo dhigi leetahay asiga ay ku kala tagi lahaayeen marka hadduu qofka uusan garanaynin oo aqoon uusan u lahayn taas waxay ku noqonaysaa saameyn iyo raad aad u ballaaran iminkan waxaa daliil kuwa oo cadeen kuwa ah aad iyo aad waxaa ku batay magaaladii ama beledkii marka furooyinkii ayaa ku batay ama gabdhihii ayagoo yaryar ah inay maaragta ay yihiin waxa aan gabdha ahayn oo ayaga dhammaantood ay yihiin gabdha oo markaa guur soo maray ayagoo aan gaarin bikaws haddii ay gaari lahaayeen ayagoo guurka gaari waktigooda gaari ay guursan lahaayeen waxay ogaa lahaayeen lamadoodaba macaanta oo leeyahay guurka markaan furiinka ma badan lahayn ma degdegi lahayn inuu gabadhii markaa wax qalad ay ka gasho lianna way garanaysaa ninkeeda waxa dhibaayo asigana wuu garanaya waxa dhibaayo xaqa ay ku leedahay u garanayaa ayadana way garanaysaa xaqa uu ku leeyahay marka saameynta uu ku leeyahay guurka gabadhii ayadoo markaa iskoolkii dhigato cunugii oo asigu uurkii ay u siday ma dhigan karto marka ay gaadho sagaalkii bilood markay gabadhii ay u buuxsanto ama marka cunugii ay dhasho oo kale iskuulka ama jaamacadda way ka heraysaa markaas waxayna ugu heraysaa sababo la xiriiro waxbarashadii masii wadi karto mar walbana waxay taas ay u yeelaysaa imtixaankeeda sanadlaha ah ama imtixaanka ay gelayso midka oo ay ku baasi doonto inuu ku yeesho saameyn aad u ballaaran oo ku yeesho imtixaankeeda mar walbana dadka ay u fiirinaya ama maamulihii iskuulka ay u fiirinaya ay leeyihiin gabadhan sanadkan waa sidaanay noqotay oo xaamilo weeye waxaa loo fiirinaya dhibcaa loogu daraya intaasna waa bini aadamnimo ee ma ahan wax aayada ay shaqaysatay ma ahan marka gabadha waxaa wanaagsan in marka ay dhamaysato iskuulka ay dhamaysato jaamacadda ay dhamaysato inay guursato ama ugu yaraan iskuulka marka ay dhamaysato caqligeeda u kala go-o ayna caqli ay ku maamusho gurigeeda iyo caqli ay ku maamusho ay ku kala ilaaliso waalidiinteeda iyo ninkeeda ay ku kala ilaaliso inay markaa gabadha ay leedahay caqliga ay leedahay ayadaana kala dabri karto oo hagaajin karto wax walba toosin karto saameynta oo ku yeelan karana waa ilmihii oo mayaha ku dhashay inay daayacmaan ilmihii oo dhashay inay maaragtaa waxbarash la-aan ay ku dhacdo ilmihii inay baaya u dhimadaan ilmihii daryeel daro iyo marka inaa markaa laga warhaynin oo ilmihii dhexda ay ku baxaan maxaa yeeley waxaa saameynta ku dhashanaya sidaas weye gabadhii way guursatay ayadoo aanan waxaa caqliga ulahayn wou soo furaya way kala tagayaan ilmihii markaa waxay ku korayaan rafaaday ku korayaan dhibaato badanay la kulmayaan markaa maaragtaa saameyntaas aad u balaaran ayuu leeyahay waa tahay aqoyaano suleymaan aad ayuu mahadsan yahay markana ah ustaad abubakar abubakar waxaad ka mid tahay barayaasha iskuulada mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada jowbahar ee caasimadda hirshabelle marka sidee loo yareyn karaa dhibaatooyinka ardayda ay kala kulmaan guurka marka ay ku jiraan waxbarashada
bismillahi raxmaan raxiim markale waa mahadsan tahay haddii la yiraahdo sidee loo yareyn karaa waawaa aada u fara badan yihiin laakiin waxaa ka mid ah in bulshada wacyigelin loo sameeyo in bulshada la wacyigeliyo lagu wacyigeliyo horta marka horta ugu horeysa horta in loo sheega gabdhaha gabar wax baratay inay tahay bulsho wax baratay wacyigelintaas loo joogteeyo sidoo kalena waxbarashada gabdhahan waxbarashada aada loogu dadaalo inta badan gabdhaha waxbarashadooda mudnaan gaar ah la siiyo waxaad arkaysaa waalidiinta qaarkood in ay hal orah ay aaminsan yihiin taasoo waxay ku leeyihiin gabar wax hadday barato waxay ku dambaysaa jiko sidoo loo yaree karo waxay tahay in wacyigelin joogto ah mar walbo la sameeyo wacyigelintaas oo ka dhacaysa magaalo baadiyo meel walbo ee ay bulshada ku nool yihiin waa tahay ustaad abubakar waa mahadsan yahay markana ah aqoon-yahan suleymaan sidee loo yareyn karaa dhibaatooyinka ardayda ay kala kulmaan guurka marka ay ku jiraan waxbarashada waxaa loo yareyn karaa in marka ardayga loo caqli celiyo sida macalimkiisii iskuulka joogay inuu u caqli celiyo waalidiintiisa ay u caqli celiyaan marka waana la siiyo loona sheego guurka inuu mas-uuliyad aad u ballaaran inay tahay oo markaas uusan xamli karin hadduu markaa madax adeeg oo sameeyena in bulshadii dhammaanteed loo wacyigeliyo ayadiina gabadhiina la waaniyo oo la yareeyo dhibaatooyinka ka imaanaya oo dhanka waxbarashada kaga imaanaya guurka qofka hadduu u guursado asigoo waxbarasho ku jiro waxaa ku imaanayo imtixaanaada ku imaanayo waxaa ku imaanayo markaa kormeeryaala ku imaanayo ninkii asiga ahaa ama gabadhii ayada aheyd waa waxay ka fikiraysaa gurigii ayay ka fikiraysaa asigoo la daala dhacaya waxbarasho haddii marka ay kusii furmato inay gabar caana ka rabto ama ilmi ay caana ka rabaan ay kusii furanto taasin waa dhibaato in markaa gabadhana loo loo sheego inay waxaan ay yihiin wax markaa aysan awoodi karin wiilkana loo sheego marka inay waxa ay yihiin wax uusan asigana oo awoodi karin oo u sugo waqtigiisii oo wiilkii asiga sidoo hidadiila kusii yeeshto lianna sida loo yarey karo waxa weye inaa wiilka loo sheego marka uu dhameeyo waxbarashada oo ka baxsado oo waxbarashadii dhammaystirto in markaa loo sheego in loo guuri doono asigoo aanan wax laga rabin oo wixii dhan maalkii wixii laga dhiibi lahaa kharashaadkii guurka waalidiintiisii ama dadkii markaa asiguu dhawaa ama qof walbo gacan ka geysanaysa inay ku dhiirigeliyaan ay dhahaan waqtigaa markaa la gaaro waan kuu guurinaynaa waan kuu samaynaynaa in markaa oo qof waxbarashiis markau dhammaysto oo hor u sii wato hooshiisii iyo guurkii iyo wixii kaleba
waa tahay aqoon-yahan suleymaan aad ayuu mahadsan yahay markana ah ustaad abubakar waxaad inta badan ka soo wada hadasheen dhibaatooyinka guurka ay kala kulmaan ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuullada waa tahay markaan aynu ka eegno dhanka wanaagsan marka loo eego dhanka wanaagsan maxay tahay faa'iidada ardayda ay u leedahay in ay guursadaan iyagoo ku jira waxbarashada waxay leedahay faa'iidooyin marka aan ku fiirino dhanka faa'iidooyin aad u fara badan gabadha ayadoo maxaan ku yidhaahdaa xaas ah hadda wax bay bara kartaa sida ay sameeyaan gabdho fara badan oo aanan aan la kulannay marka ma dhehayna gabadha batata maysan guursanin haddii uu jiro jadwal maalinla ah ama jadwal oo aad samaysan karto oo ah mid inaad ku maarayso waxbarashadii mid inaad ku maarayso qoyskii maadaama aad hooyo aad tahay hooyadan wa- hooyadan waxaa la yirahdaa waxyaabo badan ayaa maxaan ku irahdaa lasoo diriso mas-uuliyad waa waa mas-uuliyad waaye oo ugu horeyso gurigii iyo caruurtii marka aniga ka abubakar ahaan eh, waan macnaa waan waan maxaan ku irahdaa waan taageeraya in gabadha ayadoo maxaan ku irahdaa ay waxbarasha ay ku jirto inay guursato waa marka loo fiiriyo dhanka markaasi fiican waa haddii gabadha ay markaas ay ay nidaamsan karto ama jadwal u samaysan karto ay mas- labada maadaama laba mas-uul waxa waa laba mas-uul waayo mas-uulidna waa ardayga ardayga waxbarashadu waxaa la yihahdaa macalinkan waa mas-uul ardaygan waa mas-uul waxaa kaloo mas-uulka ugu sareeya ah maamulaha dugsiga sidoo kale gabadhan marka ay xaas ay noqoto ayadan waa mas-uuliyad waayo maadaama mas-uuliyad ay noqotay haddii ay labadaasi qaybood ay ka dhigi karto a b ay isku maarayn karto eh, waxaan qabaa inay guursan karto laakiin haddii ay u aragto in haddii ay guursato reer ay yeelato in waxbarashadii ay ka istaagayso waxaan qabaa inay waxbarashada ay ka dhigato eh, plan a ama qorshaha koowaad eh, guurka iyo mustaqbalkana uu noqdo qorshaha labaad guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka doodda qaybtiisa koowaad aynu kaga hadlayno saameynta guurka uu ku yeesho waxbarashada waana keenta intaa barnaamij caynkan kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah
saxiibadaad waa dar kula socdo sugsana hadiyo dharkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe